الحديث الثامن والعشرون وعن ابي نجيح العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
alxadiidu athaamin walcishruun xadiidka labaatan iyo sideedeeya rawa rawaa abu daawuud watirmidiy abu daawuud iyo tirmidi ayaa wariyeen can abinajiix abinajiix saxaabiga kunyadiisa laydhaahay ka wariyeen magaciisana laydhaha alcirbaad ibni saariya kunyadiisa waa abinajiix magaciisuna waa alcirbaad ibni saariya radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi saxaabigaasu wacadanaa rasuulullah rasuulkii allaana wacdiyey sala allahu calayhi wasalam mawcidatan wacdi mawcidadaasoo wajilad ay cabsatay minhaa min ajlihaa mawcidada darteed alquluubu qalbiyaalka ay cabsadeen wadarafad ayna illimayday minhaa min ajlihaa mawcidadaas darteed alcuyuunu indhihii ay illimeeyeen faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ka'annahaa mawcidada aadna wacdiday mawcidatu muwadicin mid sagootiraya wacdintiisoo kaleba ayaad moodaa fa awsinaa noo dardaaran qaala nabigu wuxuu yidhi uusiikum waan iniin dardaarmaa bitaqwa allah ilaahay cabsidiisaan iniin dardaarmaa wasamci wadaaca inaad ismaqashaan oo is-adeecdaanna waa iniin dardaarmaa wa in ta'ammara amiirba ha iniin noqdo calaykum korkiinna cabdun addoon addoonkaasoo wa in ta'ammara amiirba ha iniin noqdo calaykum korkiinna cabdun addoon fa innahu sha'niye man yacish qofkii noolaada minkum idinka xaala uu idinka mid yahay fasayara ikhtilaafan kaiiraa fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan iskhilaaf kaiiran fara badan facalaykum laasima bisunnatii aniga dariiqadayda laasima wa sunnati alkhulafaa'i khulafadii dariiqadoodana laasima khulafadii alraashidiina hanuunsanaa almahdiyiina oo la hanuuniyey cadduu qaniina calayhaa sunnadaas binawaajibi gowsaha dambe ku qaniina wa iyaakum wa muxdathaati alumuur idinka iyo waxaan idiin kala digayaa arrimaha gadaal diinta looga soo daray wa iyaakum wa muxdathaati alumuur idinka iyo waxaan idiin kala digayaa arrimaha gadaal laga keenay fa inna kulla bidcatin maxaa yeelay bidca dhammaanteed dalaalatun waa baadi rawaahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidi wa qaala wuxuuna yidhi tirmidi xadiiun waa xadiid xasanun xasanoo saxiixun saxiixa xadiidkan waxaa wariyey saxaabiga kunyadiisa la yidhaahdo abinajiix magaciisana la yidhahdo alcirbaad ibnu saariya alcirbaad ibnu saariya radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi cirbaad ibnu saariya wacadanaa rasuulullaahi rasuulka allaana wacdiyey sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle ayaana wacdiyey sala allahu calayhi wasalam nabiga waa wacdi jiray saxaabada weliba wacdiyaal oo kuwa raatibka ahoo khudbooyinka jumcada iyo ciidda iyo aan ahayn uu wacdi jiray mararka godob marka rasuulkaana wacdiyey mawcidatan wacdi mawcidadaasoo wajilad ay baqday minhaa min ajlihaa mawcidada daraaddeed alquluubu qalbiyaalka mawcido oo aad u xeel dheer oo quluubtiiba ay cabsatay ayuuna wacdiyey sidaasna waa sida alla amray nabiga sala allahu calayh wasalam ilaaha nabiga amray dadka inuu wacdiyo mawcido aad u xeel dheer wacidhum waqul lahum fii anfusihim qawla baliiqa ilaahaa ku yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam ilaahaa ku yidhi wacidhum waani waqul lahum waxaad ku tiraahdaa fii anfusihim naftooda qowlan baliiqan hadal aad u xeel dheer oo taafiir iyo saamayn iyo raad ku reebta marka sidaas ilaah u amray ayaa nabigana sala allahu calayhi wasalam ayuu u fartoomay oo uu u wacdiyey wacdin oo aad u xeel dheer oo ay quluubtii cabsatay oo quluubtii cabsatay marka in la wacdiyo dadka oo hadba dadka ahlucilmiga ee warahatul ambiyaaga ah ee nabiyaalka dhaxlay ay wacdiyaan waa dariiqo sawaab ahoo waa dariiqadii nabiga sala allahu calayhi wasalam laakiin waxaa muhiima iyadana in la ogaado dadka marka la wacdinaa sifaadii nabiga in sala allahu calayh wasalam la qaato oo waxay tahay wacdiga waa in loo goora gooreeyo kaana rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam yatakhawalu bilmawcida waanada mar walba kuma celceli jirin maalin walba ma wacdi jirin ee waxa weeye markuu mar wacdiyo haddana dib ayuu u dhigi jiray mar kaloo haddana xiise badan loo qabo ayuu wacdi jiray isagoo rasuulkii allah isagoo hadalkiisu saamaynta la og yahay leeyahay oo mu'miniinta waxa weeyaan quluubtooda uu si cajiiba u saamaynaa haddana joogto kama dhigi jirin waana sidaas hadyigii saxaabadu oo saxaabada nabiga hadyigaasay ka qaateen cabdullaahi bni mascuud radia allaahu canhu cabdullaahi bni mascuud wuu wacdi jiray ummadda wuxuu wacdi jiray maalinta khamiista bis marka qaaraa la hadleen oo waxay ku yidhaahdeen abaa cabdiraxmaanow waan jecelnahay xadiidkaaga aadaan u jecelnahay waxaan jeclaanahayn maalin kasta inaadna wacdido maalin kastana wacdi fiiri waa ka dalbanayaan kulla yowminaan kaa rabnaa markaasuu wuxuu yidhi maa yamnacunii an uxadiakum kulla yowmin ilaa karaahata an umillakum wax kale ii diidi maya inaan maalin walba idin waaniyo ee waxaa inii ii diidaya waxaan nacaya oon dhibsanaya inaan idin daaliyo ood ku daashaan wacdiga ma inaad ku daashaan ma dhihin nabiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabada see wacdi loogu daadaa munaafiqiin weeye waxa ku daalaa ma dhihi jirin ee waxay dhihi jireen waa ku daalayaan dadka halaigo haloo gooragooreey haloo kala fogeey ha loo kala fogeey marka inaad ku daashaan taasaan ka baqayaa u dhihi jirin markaasuu yidhi kadib cabdullaahi mascuud wuxuu yidhi ina rasuula اllaahi salى اllahu calayhi wasalama kaana yatakawaluna bilmawcida karaahata sa'aamati calayna rasuulka ilaahay salى اllahu calayhi wasalam mawcidada waa noo gooragooray jiray waqtiuna wacdi jiray haddana mar kaloo dambayduna wacdi jiray wuxuuna sidaas u yeeli jiray saxaabadiisu inaysan ku daalin wacdiga oo mar walba ay xiise iyagoo u qaban la wacdiyo marka taas waa aaday muhiim u tahay aaday muhiim u tahay waxa weyan hadaad hadda galabta wacdido haddana maqribkii wacdido haddana ceshihii wacdido dee dariiqadii khilaaftay nabiga wixii nabi maxamed iyo saxaabadiisu ka baqeenna waa waa laazim markaas inay imaanayaan hadday yimaadaanna qaladka adaa lehe ma laha dadka aad wacdinayda ayagu waxba ma hadlayn hadday daalaan oy dhibsadaan oy ka cararaan waanada oo hadhow markii qofku waxdi taga laba qof soo fadhiisato dhibkaas adaa ka shaqeeyey ee ayagu kama shaqayn dadku waxay la adaa dariiqadii khilaafay adaa dariiqadii khilaafay weliba waxaa kaloo la rabaa qofku markuu wacdinayana inuusan dheerayn inuusan dheerayn oo waxa weeyaan uu xoogaa feecan oo dadka ku filan ta hadlo u aamuso iyadoo xiise loo qabo taasuna waa dariiqada kale oo muhiimka ah maxaa yeelay nabiga sala allahu calayh wasalam jaabir ibnu samura markuu tilmaamaya nabiga sala allahu calayh wasalam khudbadiisa iyo salaadiisa radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi fa kaanat salaatuhu qasdan wa khudbatuhu qasdan fiiri kaanat salaatuhu qasdan wa khudbatuhu qasdan nabiga sala allahu calayhi wasalam salaadiisu waxay ahayd dhexdhexaad mid gaabanna ma ahayn mid dheerna ma ahayn khudbadiisuna waxay ahayd dhexdhexaad mid gaabanna ma ahayn mid dheerna ma ahayn hadyigii nabiga weeye sala allahu calayh wasalam marka inaysan kaa dheeraan oo aan nasiibka nasiib uusan shaydaanku kaaga yeelana la rabaa riwaayada abu daawuud waxay leedahay kaana rasuul lahi salى اlahu alيه wasalam laa yudiilu mawcida ywma اjumuca inamaa hiya kalimaat yasiiraat kelimaad yar ay ahayd khudbada nabiga salى اlahu alيه wasalam mar hadduu fadhigu dheeraado shaydaana nasiib ku yeelana dadku waa daalaya waa nacaya marka masaladaasna waa muhiim ayadana marka rasuulkaana wacdiyey sala allahu calayh wasalam waana wacdiyey mawcida oo wuxuuna wacdiyey mawcidatan mawcido mawcidadaasoo wajilad ay la cabsatay minhaa min ajliha mawcidada daraaddeed alqulubu qalbiyaalka oo wadarafad ay ilimayday minhaa min ajliha mawcidada daraaddeed alcuyuunu indhahiina ay ilimeeyeen taasuna iyadana waa sifo kale oo waxa weeyaan waacidka iyo kan la wacdinaa labadaba ku tacalluqda waxay tahay qofka wax wacdinaa laftirkiisa inuu adeegsado alfaad oo u manaasiba mawduucaas mawduuca u manaasib ah hadba mawduuca laga hadlayo waxa weeyaan qaab dareen lehna uu u hadlo qaab oo dareen leho saamayn leh oo u hadlo si baarida uusan u hadlin xayle nabiga sala allahu calayh wasalam sida xadiiska haabitka ku sugan muslim iyo qayrkiisba ay wariyeen min xadiidi jaabir idaa khadaba wadakara saaca nabiga sala allahu calayh wasalam marka uu khudbaynayo saacadda qiyaamaha sheego ishtadda qadabhu caradiisa adkaa jirtay wa calaa sawtuhu codkiisuna kor ayuu u qaadmi jiray waxmarad caynaahu indhihiisuna waa gaduuda jireen kaannahu mundiru jeyshin waxaad moodaa ciidan inuu u digayo oo uu leeyahay sabaxakuma masaaku war cadowgu waa inu soo galay war subax hadduu ini soo galay cadowgu inuu leeyahaad mood ee si baarida uma hadli jirin nabiga sala allahu calayh wasalam taas marka waa sifada laga rabo qofka waacidka ah oo dadka waaninaya inuu qaab dareen ku jiro u hadlo oo kulul oo waxa weeyaan ummadda quluubtooda uu ku ta'iirinayo uu ku ta'hiirinayo waana la rabaa adille saxiixa inuu ku hadlo oo waxa uu adeegsanayo uu tahay alkitaab wasunna waxaa kaleeto oo la diidayaa inuu qofka waacidkaa dadka qulubtooda ku jilciis yidhaahdo axaadiis been abuur ah mawduucaad ah axaadiis mawduucaad ahoo been abuur ah xayre kaasuu kadaab buu ku noqonaa siduu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam man xadaa canii bixadiiin yaraa annahu kadib xadiid uu og yahay inuu been yahay qofka iga wariya fa huwa axadulkaadibayn labada beenaalo mid ka mida wey beenaalihii horeo dejiyey xadiiska iyo beenaalahan hadda isagaa dadka u sheegay marka waa arrin khatar ah weliba nabiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi qofka igu been abuurta isagoo og man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa falyatabawa maqcadahu min annaar qofka igu been abuurta isagoo og naartuu boosku leeyaha u diyaargaroob marka xadiis been abuur ah oo mawduuca inaad ummadda u sheegtaa waa xaaraan wey waa xaaraan ilaahay in looga cabsadaa la rabaa xaadiista la sheegayo waxaadan oqon u lahayn aad ka aamusta waxaad ogtahay inay been yihiinna aadan ummadda u sheegin oo aad ka daydo beentaas si aan ilaahay kuu naarin marka nabiga sala allahu calayh wasalam wacdi oo ta'hiir badan leh ayuu weeni taas waxay kaloo ku tusaydaa quluubta saxaabadu siday u nooleed quluubta saxaabadu siday u nooleed oo ugu ta'ahuri jirtay wacdiga iyo waanada taas ayay ku tusaydaa taas ayay ku tusaydaa waana sifada haddee mu'miniinta ilaahay ku ammaanay inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allaahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun marka mu'miniinta sifada ay iska leeyihiin weeye dadka marka la wacdiyano quluubtoodu ay cabsato waxa weeyaan waa ammaan wey ilaah subxaanahu wa tacaala wuu ku ammaanay ummado waidaa samicuu maa unzila ila rasuuli taraa acyunahum tafiidu min adamci xazanan alaa yajidu tafiidu min adamci mimaa carafuu min alxaq tafiidu min adamci mimaa carafuu min alxaq marka qofka marka la waaniyo inuu ilimeeyo quluubtiisu cabsato waa sifa mu'miniintu ay leeyihiin oo ammaan mudan weeye marka taasuna waxay ku tusaydaa quluubtii saxaabada qiimaha ay laheen iyo alla ka cabsiga ku jiray taas ayay ku tusaydaa mawcidatan ayuuna wacdiyey mawcidadaasoo wajilad ay cabsatay minhaa min ajliha iyada daraaddeed alqulubu qalbiyaalka wadarafad ayna ilimayday minhaa min ajliha iyada darteed alcuyuunu indhaha faqulnaa waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ka'annahaa mawcidada aadna wacdiday waxaad moodaa mawcidatu muwaadicin mid sagootinaya waanintiis oo kale qof oo dadka ka tegayoon soo laabayn wacdintiis oo kale aad moodaa oo waxaa la ogsoon yahay qofka markuu tegayo oo uu faaruqayo dadka wuxuu u dardaarmaa dardaaran oo aad u xeel dheer oo wax alla wuxuu isleeyahay dadkaas uu jecel yahay danay u tahay ayuu u sheegaa wax kastuu isleeyahay dhibay ku tahana waa uga digaa waxba kalama kala haro marka sidii qofna faaruqaya ayay u eg tahay waa mawcidadaadu sidaas ayay ku yidhaahdeen ee fa awsinaa noo dardaara noo dardaara taasna marka waxay ku tusaydaa qofka waxa weeyaan marka uu qofka wanaagsan uu tegayo inaad tidhaahdo ii dardaaran ama adugu aad safraydo mar walba ii dardaaran ma ahan laakiin markii adugu ama aad tegaydo ama asagu kaa tegayo oo amaad dareento inaad tidhaahdo ii dardaaran taas weeye inay tahay hadyigii saxaabada taas ayay tusaydaa fa awsinaa noo dardaaran qaala nabigu wuxuu yidhi uusiikum waxaan idin dardaarma bitaqwa allah ilaahay cabsidiisa ilaahay inaad cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa gaashaan ka samaysataan attaqwa ma'khuudatun min alwiqaaya gaashaana laga keenay inaad cadaabka alle iyo carada alle iyo cuquubooyinkiisa gaashaan ka samaysataan gaashaanna waxaa looga samaystaa waa imtihaalu awaamirihi wajtinaabu nawaahi inaad awaamirtiisana qaadato oo waxyaalaha allaah uu ku amray siday tahay u samaydo waxyaalaha alla kaa reebayna siday tahay aad uga harto taas weeye taqwadii marka ilaahay cadaabkiisa iyo caradiisa gaashaan ka samaysta taas u dardaarmay taqwaduna waa wasiyatullaahi lilawaliina waalaakhiriin waa dardaaranka ilaahay u dardaarmay ummadihii hore iyo ummadaha dambe intaba walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah marka taasuu nabigu u dardaarmay sala allahu calayh wasalam wuxuu kale u dardaarmay wasamci wadaaca inaad ismaqashaan ood is addeecdaan inaad ismaqashaan oo dadka wulaatulumuurka oo madaxdiinna ah aada awaamirtooda dhegaysataan markaad maqashaanna kadib aada addeecdaan wuxuu yidhi alxaafid ibnu rajab alxaafid ibnu rajab raximah اllahu tacaalaa dardaaranka nabigu salى اllahu calayhi wasalam uu dardaarmay waxa weeyaan sacaadatu dunya waalaakhira ayaa ku jirta waa mid liibaanta adduun iyo liibaanta aakhiro labadaba kafaalo qaadayda wey liibaanta adduun iyo liibaanta aakhiro labadaba ayadaa kafaalo qaadayda waa wax la hubo maxaa yeelay waxay ka kooban tahay dardaarankaanu laba asal oo aad u waaweyn tan koowaad waxa ay tahay taqwada taqwadu waa sacaadat dunya waalaakhira adduun iyo aakhirada qofka liibaantiisa waa taqwa tan labaadna waa maxay asamcu wadaaca liwulaati umuur liwulaati umuuri lmuslimiin dadka arrimaha muslimiinta madaxda ka ah ee imaamka muslimiinta iyo dadka asagu uu madaqcaabay ee umaradiisa ah in la addeeco waxa weeyaan waa salaaxa diinka iyo adduunyada iyaduna marka wuxuu yidhi asagu taqwadu waa sacaadat اdunyaa wاlaakhira daacada wulaatulumuurka la adeecayaana waa sacaadat اdunya adduunyadu liibaan ma leh haddaan dadku lahayn imaam iyo shacab ka dambeeya sababtoo ah shanta shayee ugu waaweyne waxa weeyaan diintu waardiyeydo ee ah diinta iyo nafta iyo maalka iyo cirdiga iyo caqliga waxa weeyaan kulliyaadkaas khamsada ah ee daruuraatulkhamsa la yidhaahdo waa diinta iyo nafta maalka caqliga iyo cirdiga shantooda mid waardiyeysmaydaa ma jirto hadduusan jirin imaam iyo shacab ka dambeeyo adeecsan haddaysan jirin ma dhici karto waxaa masaalixda ay ku hagaagto nolosha banu aadanka waa kala dambaynta waa markii imaam jiro iyo umarada isagu magacowday iyo shacab ka dambeeya oo qofkii diinta ku xadgudbaa uu amar bixina u leeyaha hala soo qabto ha la ciqaabo hala xukunkaas ha la marsiiyo shacabkii fuliyaan oo qofkii qof ku xadgudba naftiisa uu yidhaahdo ha la soo qabto cuquuba hible ha la marsiiyo sharcigu qabo ha la dilo qofuu dilay gacanuu ka gooyo ha la gooyo ee la marsiiyo oo qofkii maalka ku xadgudbay uu yidhaah la soo qabto oo xuquubadaasoo sharcigu leeyaha la marsiiyo la marsiiyo waxa weeyaan diinka iyo adduunyaduba waa waardiismaya saas darteed wuxuu yidhi xaafid ibnu rajab wa bihaa tantadimu masaalixu alcibaadi fii macaashihim waxa weeyaan daacadaas oo madaxda muslimiinta la adeeco ayay ku hagaagaydaan nolosha banu aadanka nolosha banu aadanku taasay ku hagaagay waxa weeyaan naf iska daaye dariiqaas qashina qabsanaa ummadda dhanna cudurro khatara ku dhacaa haddaan la helin madax iyo dad kad ka dambeeya ma jirto shacabku waxa weyn haddaan kala dambaynu jirin wax nololah oo jirayda ma jirto wax nololah oo jirayda ma leh masaalixna ma imaan karto wa bihaa yastaciinuuna calaa idhaari diinihim wa daacati rabbihim daacada madaxdaas la adeeco ayayna dadku u kaalmaystaan diinta islaamku inay kor noqoto maxaa yale jihaadkiiyu amraa markuu amrana waa la adeecaah waa laga yeelaa sidaasaa diinka alle ku kor noqonaya iyo daacada rabbi saas darteed uu yidhi caliy bnu abi aalib ina annaasa laa yasluxum ilaa imaamun barun aw faajirun dadka uma suubato mana dhici karto arrimahoodu inay ku halaa ku hagaagaan ilaa imaam in la helo maahani ama ha noqdo baari ama faajir ha noqdo imaam waa in la hela waxa weeyaan ummadda ma dhici karto masaalixdoodu inay hagaagto ilaa imaam waa in la helo haddaan imaam la helin ummaddaas masaalixdooda waa u dhammaata imaamkaas ama imaam bar baariya ha noqdo ama mid faajir ha noqdo laakiin imaam la-aan wax lamidu ma jirto labadaas waa in mid la helaa wey oo la garay midka baariga ah ee kan faajirka ahow maxaad qaylaho leeda wuxuu yidhi in kaana faajiran cabada almu'minu fiihi rabbahu faajir dadka hantidoodu dhaca dadka gobolu dulmiku dila waxa weyn laaluushu marka gobol qaadana waa faajir laakiin amniyaa jiro waddooyinku ma go'na qofka naftiisa muhadad ma ahan waxa weeyaan ilaahay uu iska caabudayo qofka muuminka amnigaas guud ayuu ilaahay ku hoos caabuday amnigaas guud ayuu ilaahay ku caabuda qofkii baariga laakiin haddii kaleeto baari iyo faajir mar hadduusan midna jirin mid feecan iyo qofkan midna ma noolaa karo mar haddaan waddooyinku go-aan mar haddii naftu aysan aamin ahayn mar haddaan maalku aamin ahayn mar haddii cirdiga aamin ahayn oo gabdhaha la kufsanayo waxa weyn khalaas ummad waa u dhammaata arrimaha laakiin umarada laga rabo waa oo ugu muhiimsan oo xataa kan faajirka laftirkiisa uu oogayo waa middan ee hadduusan kuwan oogayn hadda wax qiimaaba male wuxuu yidhi xasanulbasri umarada waxa weye la sheegayaa hum yaluuna min umuurina khamsan shan arrimood waa dadka oogaya aljumuca jumcada waa dadka dadka tujinaya waljamaaca jamaacada shanta salaadood walciid ciidda dadka tujinaya haddii kale shan ciidooda dhece waa la kala tukana ciidda xataa laislama tukan karo haddaan imaam jirin waad aragteen saddex ciidood saddex maalmood isku xigta wahuquur furimaha iyo dhufaysyada agaga oo waxa weyan xuduudda muslimiintan isagaa waardiyeyna oo gaalada ka waardiyeyna walxuduud gacmaha isagaa goyna zaaniga isagaa rajmina isagaa xuduudda oofina markaasuu yidhi wallaahi laa yastaqiimu diinu ilaa bihim ilaahaan ku dhaartan diintu toosnaa karin ilaa imaam la helo maahane oo aimo la helo wain jaaruu wa dalamu hadday rabaan ha noqdeen kuwa jaa'iriinoo daalimiin hadday rabaan jaa'iriin daalimiin ha noqdeen laakiin wallaahan diintu toosayn ilaa imaam la helo ma dhici karto wallaahi wuxuu yidhi wallaahi limaa yuslixu llaahu bihim akaru mima yufsiduun kuwaas daalimiintaahu jaa'iriinta intay hagaajayaana wallaahi ka weyn oo ka badan intay fasahaadinayaan xale fasaadkooda waa qof inay gardarra ku xidhaan waa hal xabo laakiin ka waran toban kun oo daalim haddii lagu sii dhex daayo ummadda toban kun oo daalim ilaa ka badan yihin ummadda daalimiintoodu toban kun soo maa haddii laydhaa imaam ma jiro daalim kasta ummadda ku dhex baxsa mid walba waana dila waana dhaca waana bilqaysana laakiin waa hal daalim ka dheh oo muslim ah muslimaana laga hadlayo ogow hal daalim oo muslima waxa uu dilaa waa hebel iyo hebel waxa uu xidhaana waa hebel iyo hebel maalka uu qaatana waa maal hebeli maal hebel bis marka inta uu fasahaadina waxaa ka badan intuu hagaajinayo intuu hagaajinaya ka badan marka nabiga salى الlahu عalيه waslm dardaarankiisu waa dardaaran jaamica welidaa sidaas daraaddeed ayuu nabigu yidhi salى الlahu عalيه waslm ismac وadic wain ahara wain daraba dahraka وaahada maalaka iiri nabigu dadka uu leeyahay adeeca iiri waa xadii saxi muslim hadduu rabo dhabarkaaga ha garaaco maalkaagana ha qaato ee waa inaad maqasho warkiisu adeec buu yihi nabigu salى الlahu عalيه waslm waa xadii saxi muslimka iiri waa nin daalima oo dadkii dhabarka ka dilaya ka war maalkiina qaadanayo gardar ku qaadanayo laakiin waa muslim waa intuu musliya saas darteeda waxa weeyaan adduunna ma hagaagi karo aakhirana ma hagaagi karto haddaan ummaddu imaam lahayn ma dhici karto nabiga sal اlahu alay dardaarankaas jaamica ayuu dardaarmay uusiikum waxaan idin dardaarmaa bitaqwa اllah wasamci wadaaca wain ta'amara calaykum cabdu laakiin masale muhiima waxaa lagu adeecayaa waa daacada waa waxaan macsi ahayn hadduu amro shay macsiya awal baariba ha ahaado hadduu rabo ama faajir ha ahaado shay macsiya markuu amro hadduu muslim yahy waxay leedahay macsidaas kaa yeeli ma laakiin inta kale waa ogola halkaas macsiya macnaheeda maahan inaad ku kacaydo hadduu hal macsiya amro macsida kaa yeeli maa madaxaaga ha ugo hadduu rabo yeeli maayo leeda maxaa ila nabiga sala allahu alay waslm xadis saxiixa wuxuu leeyahay inama daacatu bilmacruuf war daacada layniin sheegaya oo laydin leeyahay madaxda muslimiinta adeeca waa shayga wanaagga ah ee macaasi qofna laguma adeeco laa daacata fii macsiyat illah laa daacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq wax ilaah lagu caasina makhluuq laguma adeeco hooyaan lagu adeeci karin aabbaan lagu adeeci karin waxa weeye dadka dhan oo shareecadu tihi ha la adeeco macsi laguma adeeci karo hooyaan lagu adeecayn aabbaan lagu adeecayn zawjadiyaan zawjkeedii ku adeecayn shacabkiiyaan imaamkooda ku adeecayn shacabkiiyaan culummada ku adeecayn shantaasoo sharcigu yidha ha la adeeco shantooda midna laga yeelimo fiiri shantaba sharcigaa yidha ha la adeeco aabbaha hooyada zawjka zawjadu inay adeecdo imaamka shacabku inay adeecaan dadweynuhu culummada inay adeecaan laakiin shantooda mid macsi lagu adeeca ma jiro daacada waxa lagu adeeca waa shaygaan macsi ahayn hadday macsi amraan waxaa leedahay tan laga yeelima maxaa yeelay xaqa allea ka weyn wax walba xaqa alle ayaa wax walba ka weyn marka taasuna waa muhiim ayadan wain ta'amara amiir haynin noqdo hadduu rabo calaykum korkiina cabdu riwaayadaha gabola ku daraya cabdigaasoo xabashiyun oo xabash ah oo madaxiisa moodo sabiib oo tintiisu waxa weeyaan ay lalaaban tahay xataa waxa weyan haddu xabasho waa laisku dhihi jiray waxa weeyaan dhankaan oo dhanoo xabashada iyo suudaan iyo waxaan dhan dhankaan o dhan a laisku dhihi jiray marka hadduu rabo ha noqdo qofku yuu quraysh noqon ilaa imaamnimada quraysha iska leh sida axaadiista mutawaatirka ku sugan quraysha iska leh quraysh a iska leh waxa weya imaamnimada oo xaq u leh laba qof hadday ka nooshay labadooda iska leh labadaasa mid ka mida laga dhiga labo hadday ka nooshay quraysh oo dhan oy dhammaato oo laba joogto midaa laga dhiga laakiin hadday arrimuhu isbedelaan waa inaad adeecdaan maxaa yeelay fasaad ka weyn imaana hadii lala dagaalamo fasaad ka weyn ayaa ka imaana haddii lala dagaalamo oo waxa weeyaan kii awal la suulinayay ka daran kaasa imaana marka culimmadu waxay idhahdeen marka uu leeyahay nabiga salى الlahu عalيه wasalam wain taamara calaykum cabdun macnaheeda ma ahan waxa weeyaan taqriir oo uu nabigu sugayuu leeyahay hadduu addoon noqdo amiir adeeca oo haddii qofka addoonka ah asagayaaba laleeyahay qofa iska leh marka ma noqon karo amiir laakiin macnaheeda waxaa la ihahdaa darb اlmaal miaal samayn waxay ka dhiganta yidhahdeen ahlcilmiga nabiga hadalkiisa uu yidhi oo kale salى اllahu عalيه wasalam man banaa masjida walow ka mafxasi qodaa qofkii masaajid ilaahay u dhisa buul dhabadeedba allah ka dhige bana allahu lahu beyta fi ljanna ilaaha jannada guri uga dhisa hadduu rabo masaajidka uu dhisay ha la ekaado dhaba dhabadu ama shimbirtu meeshay gasho waxaana la ogsoon yahay shimbir meelay gashaa masaajid ma noqon karto ilaa hal qof ma tuka kareen laakiin waxa weeyaan waa maal waa adkayn arrinta la adkaynayo ee macnaheeda ma ahan addoonaa noqonaya amiir taas way yidhahdeen qaarna waxay dhahdeen maya wuxuu nabigu ka warramayaa taqayuru laxwaal arrimuhu siay isku bedeli doonaan ilaa ay xaaladdu marka dambe inta fasaado ay gaarto in addoon noqdo waxa weyan amiirka mu'miniinta waa noocaas marka calaa kulli xaal labada mid kastoo la yidhaahdaba waa adkayn oo la adkaynayo imaamka muslimiinta inay waajibtaa in la adeeco haddaan la adeecinna aan adduunka iyo diinta midna hagaagayn wey fa innahu shaaniye man yacish qofkii noolaada minkum idinka xaala uu idinka mid yahay fa sayara ikhtilaafan kaiira markaad isku isku qabanaydo fa sayara ikhtilaafan ma dhihi karti maxaa yal hamsatulwasliga lama akriyo haddii hadalka lakala haddii la wasliyo ee fa sayara ikhtilaafan kaiiran aad leedahay fa sayaraa qofkaa qofkii noolaada wuxuu arki doonaa ikhtilaafan iskhilaaf kaiiran fara badan iskhilaaf fara badan marka iskhilaafkaas uu nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam siduu sheegay ayayna u dhacday siduu u sheegay ayay u dhacday taasuna nabigii ilaahay inuu yahay oo loo waxyoodo uusan ra'yi ku hadlaynay ku tusaydaa haddana nabigu cudurka dhacaya markuu sheegay caafimaadkii uu sheegay bal fiiri caafimaadkii uu daba dhigay oo wuxuu yidhi facalaykum laasima bisunnatii aniga dariiqadayda iyo wa sunnati alkhulafaa'i khaliifyaalkii dariiqadooda khaliifyaalkii alraashidiina hanuunsanaa almahdiyiina ee la hanuuniyey markaad aragtaan iskhilaafka oo tafaruqa aada aragto dawadiisu wax kale maaha dawadiisa ma ahan inaad ka raadido bal kan u tag bal xisbigaan miyaa roon arkuwaanuna ma roona iyaguna ceeb ay leeyihiin bal xisbigaanna u gal arigata iyaguna ceeb kale ay leeyihiin wareeg ma ahan dawadiisu waxay tahay kitaabka alle iyo sunnada nabiga baro kuna dhaqan khalaas waa kaasa dariiqa badbaadada dariiqa badbaadada waa dariiqaas ha ka raadin axsaabta iyo kooxaha dhexdooda hanuun iya ha ka raadin hanuunkii waxaad ka raadidaa kitaabka alle baro sunnada nabiga baro ku dhaqan keligaa adoog saas danto ku dhaqanto ood ilaahay kula kulanto waa taasa dariiqada badbaadadu haddaad koox raadiday waaba dalaalkii gacantaadba ku haydaaba adaaba cagahaaga ku raadsanaya cagahaagaba adaa ku raadsan haddaad tiraa kooxdan bal ka carar bal taas ma fiiri ama taasu ka roonto shalay koox iblu ah waa ka tegey koox iblu shalana aha waa ka baxay maantana waa urur hebel ka sii teg meel heblaa laga sii sheegay tegi marka waa dalaal marka waxaa badbaadadu tahay sunnada nabi maxamed sala allahu alay waslm iyo sunnada khulafaa raashidiin khulafaa raashidiin waa abubakr asidiiq cumar bnu اkhadaab cuثmaan ibnu cafaan iyo cali bnu abi aalib ijmaacuna ku tilmaamay ibnu daqiiq اlciid sharxiisa halkan xadiiska markuu sharxaya inay afartaas yihiin khulafaa raashidiin marka taasuna waxay ku tusaydaa khulafaau raashidiin inay tahay sunnadoodu sunna mutabaca sunno la raacayo wey sunnadoodu waa sunna mutabaca nabiga amray sala allahu calay wasalam laakiin shardi waxa ah inaysan sunno nabi khilaafin maxaa yale iyagu nabiga la mid maaha waa dhici kartaa mid ka midu inuu gafo inuu asiibana waa u badanta la mid ma ahan tii nabiga sala allahu calay wasalam la mid maaha waana sidaa siday saxaabada ula tacaamuleen laakiin mas'aladan haddaan aayad ku soo aroorin amaan xadiid ku soo aroorin oon wax daliilahoo kale loo hayin waxa weeyaan oo laga hayo sunnatu lkhulafaa raashidiin ayagaa la raaca ayadaa la raaca ayagaa la raaca ayagaa la raaca marka taasuna waa muhiim cadduu qaniina calayhaa sunnada binnawaajidi gawsaha dambe ku qaniina gawsaha dambe ku qaniina wax alla wix laysku khilaafo hadday caqiido tahay hadday cibaado tahay hadday qowl tahay hadday ficil tahay dhammaan u celiya halkaas u celiya dariiqii saxaabada fahamkii saxaabada waa dadkii qur-aanku markuu soo degayay joogay ayagu ayagaa qur-aanka u fahmi badan waa ardadii saxaabada ayagaa dadka ugu fahmi og diinta marka siday u fahmeen xataa qur-aanka tafsiirkiisa macnihiisa xadiidka macnihiisa siday u fahmeen waa in loo raacaa siyaasadda siday iyagu u dabaqeen waa in loo dabaqaa sidaas weeyaan sidaas ayaa waajibkii ah oo qof kastaoo muslim ah waajib ku ah cadduu qanina calayhaa sunnada binawaajidi gawsaha dambe ku qanina alraashidiina khulafadii hanuunsanaayeen almahdiyiina ee la hanuuniyey oo alla hanuuniyey wey macnaheedu alla hanuuniyey wey almahdiyiina ee la hanuuniyey taasoo kale sifa kaashifa la yidhahdaa ixtiraas male maxaa yeelay qof kastoo raashida mahdina waaye qof kastoo raashida oo hanuunsan waa la hanuuniyey ila haddaan la hanuunin ma hanuunsanaadeen marka sifa kaashifa la yidhahda ama muakida allaa hanuuniyey gawsaha dambe ku qanuna waxa wey nawaajidka waxaa la yidhahdaa aakhiru ladraas gawsaha kuwa ugu dambeeya la yidhahda taasuna waxa weya kinaayatun can shiddati tamasur si adag in loo qabsado sunnada wey maxaa yeele shayga aad gawsaha dambe ku qanintay ilaa ilkahaaga lirido lama soo bixi kara sooma waa shay si adag aad u haydo macnaheeda waxa weeyaan marka iskhilaaf aragtaan sunnadii nabiga iyo khulafaa raashidiin si adag u qabsada marka bilaahi calaykum firiya dariiqu siduu cad yahay ma aha waxaad ab iyo awowe ka soo gaartay ku dheg marka la iskhilaafo adugu intaad awowyaalkaa ka soo gaartay ku dheg maaha marka la iskhilaafo waxaad tidhahdaa shaygan alle xuu ka yidhi rasuulku xuu ka yidhi sala allahu calayh wasalam saxaabadii xay ka yidhaahdeen markaad ogaatana halkaas gowsahaga ku dheji nabde oo qaniin taas weeya وإyaaكم ومحdaثaaت الأmuuر idinkaya waxaan idin kala digayaa arrimaha gadaal laga soo dirisiiyey arrimaha gadaal laga keenay ayaan idinkaga digaya taxdiir a la hahda arrintaasoo kale waan idin digayaa wey uxadiruكum waan idin digayaa wey saasuu nabigu leeyay sal الlaه aليه sلم waxaan idinkaga digayaa arrimaha gadaal laga keenay arrimaha gadaal laga keenay horena waa usoo sharaxnay waa labo umuur الdunyaa wa umuur الdiin umuuru dunyaa arrimaha adduunyada waxa weeyaan wixii gadaal laga keenay haddaysan khilaafin shareecada waxa weeyaan dhibaato male keliya waxaad fiidhinee hadday shay iska cusub yahay adduunyada waxaa la fiirinaya maa yu-addi waxa uu gaarsiinayo ma dhibaatuu keenay shaygaanu mase wuxuu keenay wanaag dhibaato hadduu keenay khalaas xaaraan wey waa xaaraan gadaala laga keenay telefishina la keenay markaasaa waxa washington iyo london yaallaa waxa weya guri kastoo muslin la geliya xaaraan wey xaaraan weeye guriga ninka soo dhigayna hadduu dhinto ee uu saas ku dhinto ahlucilmiga gabola fadwadeen jannada carafteeda inuusan helin jannada carafteeda inuusan helin sababtoo ah khaa'in wey dadkii ilaahay mas-uulka uga dhigayuu khiyaan khaa'in ka weynu ma jiro nin islaamtiisii iyo caruurtiisii inta diish u saaray yidhi waxa weeyaan macallimiinta wax ka barta yayihi macallimiintaas ya waa cadowgii alle waa yahuud iyo nasaaro ha zinada ka barta qamrada ka barta heesaha ka barta cayaartooyda ka barta saqajaannimadoo dhan adduunka halkaas ka barta ninka inta macallinkaas u keenay guriga uga dhinta khaa'in wey dadka ilaahay mas-uulka uga dhiga waa qiyaan khaa'in wey marka waa inuu ogaado inuu ilaahay hortegayo isagoo khaa'in waa inuu ogaado marka shayga fasaad ka keenaa xaaraan wey maxaa soo haray wixii wanaag keena hub casriyaa la helay qofku waa samaysan karaa telefoon waa qaadan kara xayla telefoonka fasaadna waa loo adeegsan karaa wanaagna waa loo adeegsan karaa laakiin yaa badan yaa badan waxaa badan wanaag laakiin bahalkaas shartiisa badan boqolkii sagaashan iyo sagaal khayrna maba leh maba leh kayr wax khayruhu leeyahay ma jirto soo ma jeedin afar iyo labaatan sac waa shar waxa ka socda laakiin mobilkan qofku khabiis hadduu yahayna khubsi u adeegsan kara hadduu kalena wanaag u adeegsan kara boqolkii sagaashan ummadda wanaag u adeegsataa badan mobilka dadku waa ku wada xiriiraya waa kaas soo ma jeed marka wixii wanaag gaarsiiya waxa weeyaan waa wanaag wixii fasaad gaarsiiyana waa fasaad waa fasaad marka arrimaha gadaal laga keeno wixii adduunya miisaankaasay leeyihin maa kaura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibkiisa iyo dheeftiisa dhibkiisu badan yahay waa xaaraam qaacidadu waa saas waa saas wey wixii dheeftiisu badantaana waa xalaal ama dheef kaliya ah waxaa soo haray waxa weeyaan arrimaha diinka wax kasta oo diinta gadaal loga soo daray nabigu waa kadib sala allahu alay slm waana xaaraan ma jiro wax diinta gadaal looga soo daro khayra saas darteedu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam fa ina kulla bidcatin dalaala bidca dhammaanteed waa baadi bidcoo dhan waa baadi nabi maxamed aa yidhi sala allahu alayh wasalam haddii nabi maxamed yidhi bidcoo dhan waa baadi maxaa qofka muslimka waajib ku ah waajib waxaa ku ah inuu yidhaha bidc oo dhan waa baadi soo ma mase waa markaas kadib inaan ka daba nidhaahno maya bidcada gabal waa waajib gabalna waa sunno gabalna waa karaahiya gabalna waa mubaax gabalna waa xaaraan shanaan u qaybayna axkaamulkhamsa la saara nabi maxamedna wuxuu yidhi bidc oo dhan waa baadi hadalkaas ma toosna hadalkaasu ma toosna walidaa saas daraaddeeda xufaadda muslimiinta xadiidka waxay ku tilmaameen inuu yahay qaacida kuliya ma ahan mas'ale iyo laba mas'alo waa qaacido guud wey alxaafid ibnu rajab alxambali xadiidka markuu sharxaya wuxuu yidhi fa qowluhu sala allahu calayh wasalam kullu bidcatin dalaala hadalkaas nabigu uu yidhi bidcoo dhan waa baadi min jawaamic ilkelim waxay ka mid tahay jawaamiculkelimka ilaahay nebi maxamed siiyey hadallada macaanida badaan kulminaya oo ilaahay nebi maxamed siiyuu ka mid yahi taasuu ka mid yahi laa yakruju canhu shayun hal shay oo ka baxayaa ma jiro hal shay oo laleeyahay tanu bidco waa tahay laakiin dalaal ma ma jiro hal shay kama baxayo bidcoo dhan waa baadi waa muhiim hadalka xaafid ibn rajab jaamic culum alxikamka ku leeyahy markaasuu uhi wahuwa aslun cadiimun min usuuli diin hadalkaas nabigu waa asal weyn oo usuusha diinta ka mid ah wahuwa shabiihun biqowlihi sala allahu calayhi wasalama man axdaa fii amrina maa laysa minhu fahuwa raddu wuxuuna hadalkaanu u eg yahay hadalkii kaleo nabiga sala allahu calayh wasalam oo uu yidhi qofkii ku soo dara arrinkeennan diinta wax aan ka mid ahayn fa huwa ayilmuxdau waxaa lagu soo daray radun marduudu waa mid la radina sidaas weeye kaasuu la mid fa kullu man axdaa shay-an wa nasabahu ila diin qofkii qof kasta oo wax soo dirisiiya kadibna diinta u nisbeeya walam yakun lahu aslun min addiin aan diintana waxaasu asal ku lahayn yurjacu ilayhi loo laabto oo daliil caamahoo tusaayo cumuumka uu soo galayna ma jiro daliil kaasoo tusaana ma jiro fa huwa dalaalatun waa baadi wadiinu bariun minhu diintuna beryay ka ta wa sawaaءan waxaa isku mid ah fii dalika masaa'il اlictiqaad aw alacmaal aw alaqwaal alظaahirati wاlbaaطina waxaa isku mid ah waxa weeyaan in la soo dirisiyo masaa'il caqiide ah waa dalaal waxaa la mid ah acmaal inay tahay waa dalaal waxaa la mid ah aqwaal muuqata iyo mid qarsoon dhammaan waa dalaal qaacida kuliya wey hal shay ka bixi maa wakadalika alxaafid ibnu xajar alcasqalaani sidaasoo kale tuu yidhi asagu qaacida kuliya weyuu leey fatxulbaariga markuu xadiidkan sharxayo waa qaacida oo kuliya ah wuxuu yidhi xaafid ibnu raj xaafid ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga marka uu sharxayay xadiidkan wuxuu yidhi waa juska saddex iyo tobnaadee safxada laba boqol laba boqol konton iyo afar kitaab اlictisaam baabka baab اliqtidaaءi bisunani rasuuli اlaahi salى اlahu alيه wasalam ile xadiidkaanu kuma yaalla ma og tahay bukhaari ee sharxu ku keen sharxu ku keena xadiidka xadiidku matniga bukhaari kuma yaalla anagii sheegnay tirmidi iyo abu daawud iyaa wariyeen wuxuu yidhi marka wa kulu bidcati dalaala qaacidat sharciyat kuliyat saasuu yidhi intaasu istaba dhigay waa qaacida maahan masale iyo laba masalo iyo waa qaacido guud weeye waana qaacido sharciya dhammaan wixii diinta gadaal looga soo daraa waa dalaal wax kasta oo diinta gadaal looga soo daro oo aan daliil caama iyo mid khaasa midna lahayn waa dalaal wey marka taas sidaasayna a'imadu u wada caddayen shekh ulislaam taymiya laftirkiisu iqtidaau siraati mustaqiim sidaasoo kale uu caddeeyey alqaadi shawkani laftirkiisu sidaasoo kale uu caddeeyey nayl nayl awdaarka iyo qayrkoodba marka waa masale muhiim idan maxaa looga jawaabaya qowlka cumar bnu اlkhadaab radia allahu tacaala canhu oo ku yaala waxa weeyaan saxiixulbukhaariga taraawiixda waxa weeyaan markii cumar ibnu khadaab khilaafada uu qabtay dadka qof qofha qaar u tukan jiray qaar jamaacay u tukan jireen koox kooxa loo kala tukan jiray inta hal imaam iskugu keenay uu yidhi tuji ubay bnu kacab ayuu iskugu keenay markaasuu yidhi tuji habeenkii dambe ayagoo tukanayu inta gadaalkooda ka yimid uu yidhi nicmat اlbidcatu haadih alla leh bidcatana u fiican maxaa qowlkana leeyahy nicma waa fiicantuu leeyahy hadda maxaa looga jawaaba maxaa looga jawaabaa laba jawaabood ayaa looga jawaaba alxaafid ibnu rajab alxambali jaamic culuum walxikamka sidaanuu yidhi wuxuu yidhi wa amaa maa waqaca min kalaami salafi min istixsaani bacdi اlbidac amaa waxyaalaha ku dhacay hadallada salafka oo ah bidaca gobol ka mida inay wanaagsadeen fa inamaa dalika albidacu luqawiya la sharciya taasoo kale bidca luqawiya aa la leeyahay bidca sharciya maaha maxaa yeelay bidca luqa ahaan waa shay la bilaabay saas weye luqa ahaan ilaahi weynaa subxana watacala muxuu isku tilmaamay badiicu samaawaati walard ciraryaalka ilyaalka isagaa bilaabay nabi maxamed maxaa lagu yidhi maadaama rusulu ka horreeday qul maa kuntu bidcan min arusul qul maa kuntu bidcan min arusul war rususha anugu ma bilaabin uguma horeeyo ilaa shayga bilowga ah la ihahda bidca luqada marka cumar wuxuu u jeedaa huu leeyahay waxa weeyaan bidca luqa ahaan ilaa ayaan iyadoon jamaaca waaxida lagu tukana cumar bilaaba laakiin sharci ahaan ulama jeeduy fiiri wuxuu yidhi fa min daalika hadalkaas waxaa ka mid a aan sharci ahaan loola jeedan luq ahaan loola jeedo qowlu cumara radia allahu canhu lamaa jamaca annaasa fii qiyaami ramadaan calaa imaamin waaxidin fi lmasjidi wa kharaja waraa'ahum yusalluuna kadalika faqaala nicmat lbidcatu haadih taasaa ka mid a taasoo kaleeto waxa weeyaan luqa ahaan ayay bilowtay ilaa isaga ay markaas bilaabay amaa sharci ahaan lama dhihi karo sababtoo ah bukhaari iyo muslim ay ku taallaa nebi maxamed aa taraawiixa tujiyey bukhaari muslim ay ku taallaa qof kastoo muslimoo diinta ka yaqaan ogi fiiri asagaa tujiyey masaajidkuu habeen ku tukaday markaasay ku xirteen waa la tujiyey habeenkii labaaday ku xirteen waa tukaday habeenkii saddexaad ama afraad masaajid dadkii waa qaadi waay nabigiina waa soo bixidiyey sala allahu alay wasalam subaxdii uu soo bax wuxuu yidhi xala wa arkaya inaad isugaydeen waxaa ii diiday inaan soo baxo waxaan ka cabsaday in laydinku waajib yeelo inaad jamaacadan ku tukataan hadhowna aad awoodi weydaan macna sidaas darteeda ayaan idinkaga daayay guryihiina ku tukada salaad waxay u ajar badantaa guriga lagu tukadee ilaa salaadda waajibkaa maahane saasuu yihi nabigu sala allahu alay slam cibaado nebi maxamed sameeyey ma la dhihi karaa waa bidca sharci ahaan qof dhihi karaa ma jiro diin taraawiixda marka waa cibaado nebi maxamed jideeyey in jamaaco lagu tukado hal imaam hal imaam in lagu tukado oo hal imaam tujiyo nebi maxamedaa sameeyey bukhaari muslim ku tago marka lama dhihi karo bidco sharci ahaan laakiin nabiga markaas wuu joojiyey maxaa yeele maanicaa taagnaa cillad u diidayay eed oo waa maxay wuxuu ka cabsaday in lagu waajib yeelo nabiga haddii alla oobsaday waxa weeyaan cumar sunnadii nabigu nooleeyey maxaa yeele maanici waa suuli wixii laga cabsanayo oo ah in lagu waajib yeelo way dhammaatay sababtoo ah bacda nebigu wax lama waajib yeelo hadday suushay marka maanicin hadduu suulay sunnadiiyuu nooleeyey cumar sunnadiiyuu nooleeyey sharcan marka maba dhici kartaba in qof muslima oo diinta aqoon u leh uu yidhahdo taraawiixda jamaaca in lagu tukado imaam waaxida waa bidc maxaa nabi maxamed aa tujiyey sala allahu alay wasalam taas waa masale taas waa jawaab jawaabta labaad xaafidkuna wuu ishaaraya hadalka qayb kalaa la socota intaan kala imaan hadalka cumar markaasuuna caddaana xaafid ibnu rajab halkaanu ku sheegay wuxuuna ku yaalla aharkaanu oo waa haabit dabaqaat lkubraa libni sacd wuxuu waa wuxuu yidhi cumar in kaanat haadihi اlbidca fa nicmat اlbidca hadday tanu bidco ahaa lahayd bidca waa ficnaa lahayd maxaa yaele bidca macnaheedu wuxuu noqon laha wix nabigu sameeyey ila taraawiixda nabiga imaam waaxida ku tujiyey soo ma hadday tanu bidco ahaa lahayd bidca waa ficnaa lahayd markaas maxay ku macno noqotay qul in kaana liraxmaani waladun ana awlcaabidiina macnaheed alla waladna miya maaha haddii fiir qur-aanka qul in kaana liraxmaani haddii allah raxmaanka uu u sugnaa lahaa waladun caruur fa ana awalulcaabidiin anaa ugu horay lah inta caabudin ee weladuusan lahayn alle welad male tanuna waa sidaasoo kaleeto in kaanat haadihi bidca hadday tanu bidca ahaa laheed fa nicmat bid bidca waa ficnaa leh hayletanu waa wax nabigu sameeyey laakiin bidcaysan ahayn idan waa caddaatay warkii cumar oo muxuu noqday bidca maahan taraawiixda in jamaaco waaxida lagu tukada saasuu noqon shubhadiina waa suusha sida ugu fiican waa taas mid kale maxaa looga jawaabaa maxaa looga jawaabaa xadiidka nabigeena suuban salى اllahu calayه wasalam ee uu nabigu yidhi man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruhaa wa ajru man camila biha ilaa ywmi اlqiyaama qofkii waxa weeye sunno jideeya ajarkeedu leeyahay ilaa iyo qof alla qofkii uga dayda ajarkeeda ilaa qiyaame laga gaadho iyadoon isaga ajarkiisii waxba laga nuqsaamayn halkaas qaara waxay yidhahdeen waxaan ka fahmaynaa inay qofka u bannaan tahay inuu isagu iska jideeyo sunno xoogaa la fiicnaada inuu jideeyo saasaan ka fahmay yidhahdeen taas jawaabteeda waa iska fududta basiid wey xadiidka sababulwuruudu lahaa ee siduu u dhacay xadiiska soo dhammaystir xadiidku wuxuu ka hadlayay nabiga salى اllahu calayh wasalam nimanaa u yimaadeen oo aad u baahan oo reer mudar ah nabigu guriguu galay salى اlahu alay slam waxba waa ka soo waayey salaadii alaadima wuu tujiyey waa istaagay nabigu wuxuu yidhi salى اlahu alayه wasalam qof walbaaba wixiisa wax ka sadaqaysta qofkii dahab haysta dahabka wax ka bixi qofkii fida haysta lacagta wax ka bixi qofkii dhar haysta dharka wax ka bixi qofkii raashin haysta raashinka wax ka bixi xadiis macnihiisu sidaas ninaa inta dhaqaaq wuxuu keenay kiishad lacag ah oo gacantii qaadi weyday nin ansaariya markaasuu soo dhigay dadkii markaasay dhiiradeen markaasaa waxaa la nabiga hortiisa la dhigay laba buurood fiiri lacag iyo raashin markaasaa nabiga wejigiisa farxay taasuna waxay kutusaydaa markay dhibaato dhacdo dad muslimiina baahdaan masaajidka laga hadlo oo la yidhaha war dadki waxaa la siiyo inay sunnadii nabiga tahay sala allahu alay wasalam fiiri marka markaasaa nabigu hadlay ninkii ansaariga ahayaa bilaabay soo maaha nabigu markaasuu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa ywmi اlqiyama ila akhiri ninkaasaana ugu horeeya waxa nabigu ka hadla sala اlahu alay slam oo waxaa la ihahdaa sabab اlwuruud qaطciy اdukhuul sida usuuliyiintu yidhahdaan sababka xadiidku ku yimid asaga ugu horeeya waxa horta xadiisku ka hadlaya waa la hubaa marka ninkaas aan fiirino marka ma sunno nabiga laga bartay uu ku dhaqmoo dhaqan geliyey mase diin cusubu jiday taasaa la iska raba ir nabiga istaagay oo sadaqada buuxiyey marka sadaqa bixintu ma diin nebiga laga soo gaaraya markaasuu dadkii u bilaabay markaasay uga daydeen mase waa bidca asagu la yimid way cadda soo ma nabi maxamed aad hadda fadhiga la fadhiyo uuba ka hor istaagay idan man sanna fi lislaami sunatan xasanatan saasay u caddo macnaheedu waxay tahay shay sunnaa qofkii ku dhaqma oo dadku uga dayda saas wey ee bidca qofkii la yimaado maaha laba shayaana kuu caddaynayda xadiidka sababulwuruudkiisa xataa riyaadku ku yaalla xadiisku meel kastu kugu yaalla soo ma jeedin diska sababulwuruudkiisa taas waa mid tan labaadna sunatan xasanatana nabigu yidhi bidcadu ma xasana mase waa dalaal dalaal wey kullu bidcatin dalaal marka labadaasaa ku caddaynayda jawaabta lagu jawaabaya waa jawaab waxa weya ka daw shamsi wey qoraxda siday u cadda marka axaadiistan oo bidcada kadigaydaana sidaan sheegnay waa qaacida kuliya wey horena waa usoo marnay xadiidkii man axdaa fi amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun waa kii ibnu daqiiq lciid yidhi hada hada alxadiidu qaacidatun cadiimatun min qawaacid iddiin waa qaacidda guud oo qawaacidda diinta ka mid ah oo min jawaamic اlkelim ka mid a ee nabiga la siiyey salى اllahu alيه wasalam taas waa muhim mas'ale muhiim ah uu halkaan sheekh maxamed saale xusaymiin uu sharxan ku keenay wax yar aan dul marno wax yar aan ka dul marno maadaama ay muhiim tahay sheekh maxamed ibnu saalex alcusaymiin markuu sharxaayay war tafaruqa iyo bidacda iyo firqooyinka iska ilaaliya markaad tafaruqa aragtaan iyaakum wamuxdathaati lumuur mar haddaad tafaruqa aragtaan maxaa nabigu yidhi innahu man yacish minkum fasayra ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunati wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiin wuxuu yidhi sheekh maxamed saale cusaymiin annahu idaa kaurat اlaxzaabu fi اlumma ummadda hadday xisbiyaal iyo urura ku bataan falaa tantami ilaa xisbin urur ha u nisbo sheegan adugu adiga urur iska da hadaad aragto ururo badan adugu midna ha u nisbo sheega maxaa yeelay nabigu miyuu yidhi mid ku biira midkii idinla fiicnaada ta aad u fiirfiiridaan kan xaqa idinla dhow kaas ku carara nabigu miyuu yidhi xadiiska bukhaariga nabigu wuxuu yidhi markaad firaq aragto ictazil tilka alfiraqi kullahaa ictazil tilka alfiraq kullahaa firqooyinko dhan ka carab walow an tacadda biasli shajar xataa geed salkiisba qaniin darab ilaa mawdku ku imaana adoo geeddaa salkeeda ku dhegay laakiin firqooyinka un ka carab nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay wasalam ka warran wuxuu yidhi marka haddaad xisbiyaal ay bataan adugu mid haw nisbo sheegan maxaa yeelay faqad daharad waxaa muuqatay dawaa'ifu min qadiimi zamaan wakti hore ururo badan ah soo baxay milu alkhawaarij sida khawaarijtoo kale waalmuctasila sida muctasiladoo kale waljahmiya sida jahmiyadoo kale waalraafida sida shiicadoo kale uma daharad waxaa kadib soo baxday akhiiran hadda ugu dambayn ikhwaaniyuuna ikhwaan muslimiin a soo baxeen wa salafiyuun salafiyiina soo baxeen wa tabliiqiyuun tabliiqiyiina soo baxeen iyo wamaa ashbaha dalika ururada lamidkaa wey waxaasoo dhan hadday soo yaaceen iyaguna hadday soo yaaceen markaasuu yidhi fa kullu haadihi lfiraq dhammaan ururada aan sheegnay oo aan soo sheegnay ijcalhaa calal yasaari bidixda u tuur bidixda waxaan la rabina loo tuura soo maa agga shaydaanka iyo markaa iska naarada canduufaa loo tuura soo maa dhammaan ururadan aan hadda soo sheegnay xagga bidixda yeel dhanka bidix u tuur wa calayka bilamaami hore u soco hore u soco xaal loola jeedaa wa huwa maa arshada ilayhi nabiyu dariiqaas waa dariiq nabigu nagu hanuuniyey sala allahu calay wasalam inaan firqooyinkan ka tagno horay aan u soconno oo aan nabi maxamed qowlkiisii qaadanno calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin sidaas weeye walaa shaka mas'ale muhiim ah uu halkaas marka sii sharax sababtoo ah waxaa dhici karta in la yidhaahdo oo haddii salafki in la raaca ma waysan waajib ahayn waa inaad kala fahamtaa inaad saxaabadii raacdo saxaabadii ila salafki la sheega saxaabadii taabiciyaalki soo maaha iyo urur salafiyiina inaad raacdo labay kala urur salafiyiina inaad raacdo waa dalaal laakiin saxaabada inaad raacdo waa waajib ood salafkii raacda labadaas masalo kala sharxa markaad fiiri wuxuu yidhi walaa shaka waxaan shaki ku jirin ana alwaajiba shayga waajibka ku ah calaa jamiici lmuslimiina muslimiintoo dhan an yakuuna madhabu madhabkoodu inuu noqdo madhaba salaf madhabkii salafka waa waajib taas qof kasta waa ogi oo diintaba ka yaqaana dhammaan inay dadkao dhan waajib ku tahay inay raacaan madhabkii saxaabada taabiciyaalka salaf waxa la yhahda saxaabada taabiciyaalka atbaacu taabiciin waa saddexdii qarni oo nabigu qaybka uga markhaati kacay sala allahu alayh dhammaan dadkay waajib ku tahay ko lalintimaa'i ilaa xisbin mucayanin yusama salafiyiin maya uu yidhi in loo nisbo sheegto urur gaar ah oo salafiyiin la yidhaha maya kaas waajib ma aha kaas waajib ma ahane waxa weeyaan kaas ka fogow ee waxa waajibka waa maxay inaad raacdo salafkii saxaabadii taabiciyaalkii kaas wey midka waajibka markaasuu yidhi walwaajibu waxaa waajib ah an takuuna alummatu alislaamiya ummadda islaamiga ah inay ku sugnaato an takuuna inay noqoto dhe alummatu alislaamiya madhabuhaa madhaba salafi saalix madhabkeedu inuu noqdo madhabkii salafu saalix waa waajib taas la taxazum maya inay xisbi u noqdaan ilaa maa yusama salafiyuun inay xisbi u noqdaan salafiyiin maya taas waajibkii maaha fa hunaaka dariiqu salaf wa hunaaka xisbun yusama salafiyuun war waxaa jira labo ee ayay iskaga kaa qaldamin dariiqii salafka madhabu salaf iyo koox salafiyiin la yidhaha war ayay iskaga kaa qaldamin labadaas waxa weeyaan urur dhisan ee kooxa ee guddoomiyahooda iska leh ee waxa weeye balaayooyinkii xisbiyaalka qaba ee wala iyo bale aan ilaah kitaabkiisa ku dhisnayn wata waxa weye inkaa salafiyiina la yidhahda madhabu selefna madhabu selefaa la yidhahda sow ma jeedid labadaas waa inaysan iskaga kaa qasnayn uu yidhi labadaasaa jirta walmatluubu shayga adiga marka laga raba labadii haddaad kala garatay oo xisbi gooriya oo salafiyiin ah iyo madhabu selef haddaad kala fahamtay walmatluubu adiga waxaa laga rabaa itibaacu selef taasuu mid adiga lagaa rabaa midda adiga lagaa doonaya waa itibaacu selef qofka muslimka waajibay ku tahay diinta inuusan u raacin siduu asagu rabo waajib caynihii ku tahay waxaa waajibku ah inuu u raaco siday selefku u fahmeen waajib taasaa ku ah welidaa sidaas daraaddeeda shekhulislaam ibnu taymiya uu ku tilmaamay qofka qur-aanka u fasira si khilaafsan sidii selafka iyo zindiiqya waa muwaafaq gaala wey ma banaana waa in loo raaca sidii selafka waa farducayn wax kale kuma banaana bal wuxuu soo naqliyaa marar badan ku celceliyaa waxa weeyaan imaamu mufasiriin ibnu jariir dabari tafsiirka aan loo hayn saxaaba iyo taabiciyaal inuusan saxayn oo khilaaf ka war tafsiirkiisuu ku keenaa marar kasta marka waajib waxaa ah itibaacu madhabi salaf magaca qofku salafi inuu magac ahaan xisbi ahaan waa iska daa waa baranay waxay tahay shiikaa noo caddeeyey laakiin magaca asalafiyuun sharci ahaan ma bannaan yahy itifaaquu ku soo raray shekh islam tami inuu bannaan yahy majmuuc alfataawaha muslimiintao dhan inay isku itifaaqeen laakiin waxaa la sheegayaa waxa weya qofku inuu nisbo sheegto madhabkii salafka wey inuu nisbo sheegto madhabkii salafka kaas wey amaa koox inuu noqdo maya taas waa dalaal markaasu wuxuu yidhi ilaa ana alkhwata salafiyiin laakiin walaalaha salafiyiinta hum aqrabu lfirqi ila sawaab haddana firqooyinka iyaga ugu dhow agg marka firo iyo iro iyo ira la yidhaaho ayaga ugu dhow markaasuu yidhi walaakin mushkilatun balaayada ayaga haysataa ka kayrihim waa ururada kale balaayada haysata ana bacda haadihi اlfiraq ururadan gobol ka mid ah yudallilu bacda wuxuu yidhi gobol ka mid ah yudallilu bacda gobolka kul baadinimo ku xukmina waa shar waa shayaaiin war iska ilaaliya qoloba qolada kale wa yubadicuhu bidcana waa ku xukminaa wa yufasiquhu faasiqnimona dusha u saara balaayadaas ayagiina haysatuy oo haddee qofku hadduu bidcoolo yahay ama faasiq yahay ma waa la sheegi karin ha shiiku taas miduu diidaya maaha waa kana waa daba dhigay wa naxnu annaga uu yidhi haddaan ahlu sunnihi nahay laa nunkiru hadaa diidi mayno qofkii bidcoole in bidcoole la yidhah qofkii faasiqa in faasiq la yidhah qofkii waxa weeye kaafir in kaafir la yidhahdo ma ahan taas diidayno laakiin waa goorma waa markuu mudan yahy oo waa maxay wax la diidaya waa baqyi qofaan mudnayn oo sunniya inaad tirahdo bidcoole qofaan mudnayn oo muslima inaad tiraa waa kaafir qofaan mudnayn oo daacada ilahay ku sugan inaad tiraa waa faasiq waa midda baqyiga miduu diida amaa midda xaqa ah waa waajib in la caddeeyo xaqa dariiqa ugu fiicanna wuxuu yidhi waa si guud in loo caddeeyo oo la idhaha camalkaas waa dalaal camalkaas waa dalaal laakiin hadday si kale aan lagu fahmayn ilaa in la cayino maan waa la cayina iyadana oo waa bannaanta laakiin midda uu diida waa maxay waa midda baqyiga oo qofaan mudnayn dusha laga saarayo hadday wuxuu yidhi wanaxnu laa nunkiru haada idaa kaanuu mustaxiqiin hadday mudan yihiin laakiin waxaan diidaynaa uu yidhi in lagu daweeyo bidcadan soo baxday dariiqadan waajib waxaa ah in laysku yimaado oo waxa weyan kitaabka alle dhexda la dhigto iyo sunnada nabiga oon qof kale ra'yigiisa loo xugun tegin oo la idhaha kitaabka alle sunnada nabiga ku kala baxna waxa bidcada iyo waxa sunnada saasaa la rabaa hoy laakiin qof hadduu inta meel fadhiisto uu kan kaleeto daaqadda kala bax iyo is idhaahdo oo leen hebela hebel dhulka la galay iyo hebela hebel la booday waxa waya waxba soo kordhi mayd waxba soo kordhi mayd hadal aad u dheer aad u dheer oo faa'iido badan ayuu halkaas ku sheegay oo intaas yartaahan ka akrimaan hadalka dheri wuxuu keenay masaa'il muhiima masaa'il muhiima oo waxay yihin masaa'ilkaas waxaa dhici karta qofka inuu bidco ku hadlo oo uusan isagu bidcoola ahayn hadda waa ku hadlaa waana ku celceliyaa weliba waxaa dhici karta qofku inuu kufri ku hadlo oo uusan kaafir ahayn oo qowlka iyo qaa'ilka ay laba kale yihiin aa dhici karta oo qofka ilaahay xujadu ku qunto bidcoole ku noqon ma xataa bidca hadduu ku hadlay kaafirna ku noqon ma hadduu kufri iyo shirki ku dhacay hadduusan xujadu ku qumin waana sida kitaabkii sunnaduba caddaynaya iyo fahamka saxaabada iyo taabiciyaalka iyo dhammaan a'imadii ahlu sunnada agarkooda soo ma jeedid saasay wada tusayaan oo miaal fiiri bal goormaa ilaahay qofka naar u ballan qaaday waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa qofkii rasuulka khilaafa goorma min bacdi maa tabayana lahu lhudaa hanuunku markuu u caddaaday kadib fiiri qofkaas way qofka naarta loo yabooha laakiin rasuulkii waa khilaafay sunnadu uma cadda jaahil weeye ku mudanma cuquubada ka war waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayatabic kayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama marka jahanamo loo ballan qaada waa markay mukhaalafadaanu ku dhacdo calaa cilmi wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum ilaahay dad dalaal uma qoro markuu hanuuniyey ka gadaal xataa yubayina lahu maa yattaquun ilaa ay waxa weeyaan marka hore ilaah u caddeeyo horta waxay isku ilaaliyaan marka dariiquu isku ilaali lahaa qofka loo caddeeyo oo uu is-ilaalidiido markaasa ilaahay dalaal u qora wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula ilaa rasuul dadka xujada u caddeeya aan soo dirno dadka ma cadaabno ilaahay waa in qofka risaaladii u caddaabta sunnadan saasa ugu cadda axaadiis aad u fara badan xadiiska saxiixulmuslimka ka mid ah fiiri nin ayaa meel cidlaa inta daabad wato sahaydii u saarantuu safr waa safr meel cidlaa isagoo joogaa daabadiisi ka lunta geed hoostiisuu seexday geed hoostiis ayuu seexday geed hoostiis seexday waa quustay wuxuu is yidhi daabadaadi hadday luntay meeshu wax ku nool male meel lug lagu gaaraa ma jirto meesha aad ku dhimati waa isqibleey indhuu kala qaadaysaa daabadii aa kor taaganay sahaydii wadda farxad waa qofku moogta geeri ku talagaloo noolaaday wuxuu doonay inuu yidhaahdo ilaahayow adaa rabbigaygii anu addoonkaagii ah farxaddiyaa ka badata markaasuu yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuka fiiri ilaahu adaa addoonkaygii gaalnimo ma ta rabbiyow adaa addoonkaygiiya gaalnimo ma ta gaalnimo tan ugu weyn wey laakiin nabigu waa gaal ma dhihin wuxuu yidhi akhda'a min shiddat اlfarx farxaddiyaa ka badatay waa iska gefi ma gaaloobin ninkaas xataa ma dembaabin rabbana laa tu'aakhidna in nasiinaa aw akhda'naa ilaahna wuxuu yidhi qad facaltu waa idinka yeelay inin qabanno fiiri tan kale nin aad u dambaabay laakiin muumin ahaa aa geeridu u timid markaasuu dardaarmay caruurtiisuu la dardaarmay saxiix bukhaari iyo muslim labadaba way ku taalla fiiri baabun fii sacati raxmat illahi baabkaasi uga taalla muslimka bukhaarina kitaabu lambiyaa ay ku taallaa so uma jeedin markaasuu dardaarmay wuxuu yidhi dhegaysta carruurtaydiiyo aniga haddii ilaahay awood u helo inuu soo bixiyo waa ii dhammaata cadaab uusan qof cadaabin oo i cadaaba marka waxaan rabaa inaan bacfiga ka fakado markaan dhinto lafahayga gube horta markaad shidaan tuma shiide markay boor noqdaan maalin dabayl xoog badanu socoto bitiya ha kala bita bal meeshii laga soo saari laha ir ninkaas fiiri wuxuu caqiidaysan yahay fiiri waa inuu bacfigii ka fakado soo maha hadda bacfiga in la rumayna waa rugni min arkaan aliimaan hadduu alla i awoodo u leey fiiri alle hadduu awoodo inuu soo bixiyo wuxuu i cadaabaa cadaab uusan qofna cadaabin nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay sl ilahi waa isku keena lafiisi markaas l addoonkaygi waxaan xaad u samaya markaasu ilahu khashyad cabsigaadan u samay cadaabkaagaan ka cabsada markaas ilahay u dhaafo jannada gelina gaal janna ma la geliya so uma jeedid ilahay inuu u dhaafay xaa loogu dhaafay waa jahl marka labada ficilka ninkaan iyo qawlkiisa ninkaan qawlkiisa iyo kan qawlkiisa labadaba laba qowloo kufriyo wey laakiin labadii qaail laba kaafir ma aha soo ma aha soo sariix ma aha labadii qaa'il laba kaafir ma aha laakiin labada qowl waa laba kufri oo aan qof muslim diidi karin bal ijmaacuu ku soo raray alfisalka waxa weeyaan ibnulxasin wuxuu yihi miaal qof walbaa fahmi karo in qaa'ilka iyo qowlku laba kala noqon karaan oo qofku inta gaalnimo ku hadlo uu haddana dhici karo isagu inuusan gaal hayn miaal muslimiintao dhan waxay ku ijmaaceen qofka qur-aanka markuu akrinaa hadduu xaraf ku daro isagoo og xarafkaas uusan ka mid ahayn ama uu ka jaro inuu gali waa ijmaac haddana qofka qur-aanka markuu baranaa meequu ku daraa meequu ka jebinaa meequu ka tega waa kufkufa soo maa muslimiinto dhan waa ku ijmaaceen ajaru leey qofkaas iska day inuu gaal noqday hayl u kasima u kasima maxaa loogu cidudaanaa waa jahliga soo maa fiiri qur-aankii akrina intaasoo xarafuu jebina oo ka tega in xaraf laga nuqsaamiya waa kufri biijmaac muslimiin laakiin jahligiisaa loogu cudurdaara marka waa mas'alo badiihiyaad ah oo qur'aanka iyo sunnada iyo ijmacba tusayaan inay dhici karto qofku inuu kufri ku hadluusan kaafir ahayn way dhici kartaa inuu kufrinta ku hadlo gaal yahayna waa dhacda oo hadduusan xujadii ku quntay gaaluu noqona mar haddii afartii shardi la helo afartii maanicna meesha ka baxdo afartii shardi waa in la helo oo ahaa cilmi iyo qasad ikhtiyaar iyo waxa weeyaan ta'wiil faasida sad afartaas shardi haddii la helo afartii maanicna meesha ka baxdo jahli khada ikraah ta'wiil saa'iqa afartii waa la waayey khalaas waa gaalooba markaas waa gaalooba markaa masalada miaal kalu keeno wuxuu yidhi maalan markuu caddeeyey qofka inay dhici karto kufrigu ku hadla kaafir noqon ma bidcigu ku hadlaa mubtadicna maaha miaal laba imaamoo waaweynu soo qaada wuxuu yidhi alimaamu nawowi raximah ullah kitaabkaan akrino shii qoray iyo imaam xaafid ibnu rajab waxaan rabaa cafwan alimaam xaafid ibnu xajar alcasqalaani oo leh fatxulbaariga kitaab bukhaari lagu sharxa kitaabka ugu qiimaha badan labadaas imaam waxay ku dhaceen masaa'il mubtadaca waa la yaqaana nawowi raximah ullah sharxiisa muslimka sifaadda ilaahay markastuu ku yimaado ta'wiilu marsiiya mar kasta uu ku yimaado kufrina wayu leeyahay imaamu shaafici sifaadda ilahay oo la awila fiiri iska daa in la gaalaysiiye xataa mubtadic imaam nawowi lama dhihin waa sunniya la leeyahy maxaa dhacay see loo dhihi waayey qowlkan mubtadica kitaabkiisa uu ku qoraay waxaa loo dhihi waayey waa ijtihaaday waana gafi mujtahidkana hadduu gafo hal ajaru leeyahy mar qof hal ajar helay ma la ceebay kara qof ajar hele isagiiba waa ijtihaaday waana gef hal ajaru hela tan kale qof daaliba oo ka maarma kutubtana waawi ma jiro naasik weeye ilaahay waa barakeeyey kutubtiisa sharqan wa maqriban meel kasta oo aad tagto kitaab imaamu nawowiya laga hela masaajid muslim riyaad saalixiina laga hela ilahay siduu u barakeeyey taas waxay kutusaydaa ikhlaas iyo nusxi marka waxaa la leeyahay akhdaa raximah llah masladaas waa ku gafay isagoon asaga meel looga dhicin xaafid ibnu xajar isagu taas xoogaa waa ka sokay lakin isaga masaa'il saasuu leeyay culuwigoo kale masal unta keeno uu waxa weyan xadiid unta keeno uu leeyahay xadiidkaanaa ridinaaya dad kale ilaha carshi ka sarreeya waana ijmaaci salafka alla carshi un ka sarreeya hayde xadiis ridinaayo maba jire nabigaaba yihi koruu jiraa see xadiis u ridina loo keena ma jiro salafkiina waa ku ijmaacan in ilahay carshigiisa ka sarreeya waana soo naqlinay tafsiirka suurat اlxadiid ya toban iyo sideed ijmaacana lasoo naqli karaa salafkii ah hal miaalaana kuugu filanoo imaamu yaya ismaaciil ibnu yahya almuzani ismaaciil ibnu yahya almusani sharxu sunna waa ardaygii imaam shaafici kitaabkiisa sharxu sunnaha ijmaacu ku soo naqliyey ilahay inuu carshigiisa ka sarray bidaati bal akriya caalin calaa carshi fii majdi bidaati u leey ijmaacuna aakhirka ku keena u leeya dhammaan maqaalaadka aan kitaabkaas ku qoray awel iyo aakhir waa ku ijmaceen culamadu soo ma jeed keligiis maaha lamana tiri karo wa maca daalika xaafid ibnu xajar masalada waa ku gaf waxaa la leeyahay ijtihaada fa akhdaa ilaa nabigu xadiidka saxiixa noogu sheegay soo maaha idaa xakama alxaakimu fajtahada fa asaaba falahu ajraan wa idaa xakama fajtahada fa akhdaa falahu ajrun hal ajaru leeya la waa ku gaf laakiin la ceebayn ma laakiin musiibo ma taqaan markaad tiraahdo aa'imadaasaan ceebayna musiibo markaasay kugu dhacdo musiibo waa markaas markay kugu dhacdo ilaa uu hadalku aad u sii dheer yahay wuxuu keenay ugu dambayn masaa'ilkan daqiiqa ah waa in aad loogu baraarugo oo aan lagu degdegin walaa tatahaawanuu biiqtiyaabi alculamaa'i asaabiqiina wallaaxiqiin ha xamanina oo ha fududaysanina inaad wax ka sheegtaan culummadii hore iyo kuwa joogaba maxaa yeelay lianna kiibata alcaalim laysat qadxan fii shaksihi caalim markaad xamato ma ahan shaksiyaddiisa inaad dhaawacday sababtoo ah markaad wax ka sheegto caalimkan waxaa imaana dad badan oon wax hubsan inay ka shakiyaan oo sunnadii iyo tawxiidkii iyo cilmigii u akrinaya ay ka cararaan oo musiibo weyn ay sunnadii faafayda ku dhacdo yaa ilaahay hortiisa mas-uul ka noqona adiga oo caalimka wax ka sheegay adiga mas-uuliyaddaas qaadana ilaahay maanta la hortago intaasoo qof oo aad aduu ka ka fidnayday sunnada soo ma jeed marka taas waa in qofka ilaahay uga cabsadaa tan ugu dambayn wuxuu yidhi inakum satajiduuna qowman yaslukuuna haada almaslaka almashiic waad helaydaan waana arki doontaanuu yidhi qoomka waxa weeyaan maraya waddadaas xun ee aan soo sheegnay fa calaykum binusxikum binusxihim waxaad laasimtaan u nasteexeeye markaad aragtaan mid ku sii daynaya hadalka culimmada u nasteexeeya ugana diga waxaad tidhahdaan ilaahay uga cabso ilaahay kuguma addoonsana dhibkaas waxaas aad ka shaqaynayda maaha wixii alla kuu diray isaga wuxuu isleeyahay alla kuu diray u isleeyahy waa fidnaysan yahi waa fidnaysan wuxuu leeyahy ummaddan sharta uga diga marka waxaad tidhahdaa war waa fidnaysan tahaye ilaahay kuma dirinta kuma dirin shaqadii alla kuu diray tanu maaha marka adugu hadal aad u qiimo badan wey ilaa kulligiis qofku in daalibka inuu daalacdo waa muhiim wallahu subxaana wa tacaala aclam صلى الله وسلم وبارك على نبينا